barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad ka dhegaysanaysaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah toddobaiylabaatanka bisha janaayo sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradu maanta waxaa idinla socodsiinayaa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ay toddobaadkan marti ku yihiin dhallinyaro magaalada hargeysa ka hirgeliyey shirkadda ka shaqaysa qurxinta iyo naqshadaynta guryaha
tayo gidaarada guryaho keliya ma qabato xafiisyadanu ka shaqaynaa meheradahaanu qurxinnaa gidaarada xaafadaha ee qolalka fadhiga iyo daaradahoogaanu maxay aday ka shaqaynaa waxaa ugu muhiimsan waxaa weeyaan beintinka casriga ah ee waddankeenna inta badan ku cusub ee ay sameeyaan dadka ajaaniibta ah taasoo aanu inta badan aanu muhiimadda saarnay
waxaa sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii kaalimihii heesaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
tirada dhimashada ee qaraxyadii bambooyinka ahaa ee axaddan maanta ah ka dhacay koonfurta filibiin ayaa kor u kacay ilaa iyo toddoba-iyo labaatan iyadoo toddoba iyo toddobaatan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen bayaan ay soo saartay xukuumadda ayay ku ballanqaaday in ay ugaarsanayaan kuwa weerarka geystay ilaa qof walba oo ka mid ah kuwa dilka geystay la horkeenayo cadaaladda oo xabsina la dhigo qaraxii ugu horreeyey ayaa dhacay intii lagu guda jiray dhismaha macbadka ee laga dhisayey deegaanka layidhahda jolo ee gobolka suulu qaraxa labaad ayaa dhacay kana dhacay goobta gawaarida la dhigto ee kiniisadda iyadoo ciidamada dowladda xilligaasi ay ka jawaabayeen qaraxii hore xubno ka tirsan militariga iyo dad rayid ah ayaa ka mid ahaa kuwa ku dhintay weerarka ma jirto cid markiiba sheegatay inay iyadu ka dambeysay weeraradaasi ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudow ayaa shaqada ka ceyriyey safiirkiisii u fadhiyey shiinaha kadib markii uu danjidhahan uu si aysan dowladda raalli ka ahayn uga hadlay kiiska haweeney u dhalatay shiinaha oo ku xidhan dalkaasi canada bayaan uu soo saaray sabtidii shalay ayuu trudow ku sheegay inuu john mccallum aqbalay iscasilaadda uu weydiistay ma uusan faahfaahin sababaha uu shaqadu uga joojiyey danjire mccallum mccallum ayaa talaadadii ku soo baxay cinwaanada hore ee warbaahinta kadib markii uu ka hadlay kiis xasaasi ah kiiska xasaasiga ah ee ay dowladda maraykanka ku rabto in lagu soo gacangeliyo wimen gwanzu oo ah haweeney u dhalatay dalka shiinaha taas oo tan iyo bishii disembar ku xiran magaalada vancouver waxaa la sheegay in uu falanqeeyey sababo dhowr ah oo imeyn sharciyan ugu dagaalami karto in aanan loo gacangelinin maraykanka laba maalin kadib ayuu raaligelin ka bixiyey hadalladiisa hase yeeshee jimcihii ayuu mar kale sheegay inay wacnaan lahayd haddii maraykanka uu ka laabto doonista uu doonayo in loo soo gacangeliyo haweeneyda u dhalatay shiinaha
haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada hargeysa kusoo diyaariyey barkhad maxamuud kaariye
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hiibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxauu idinka imanayaa magaalada hargeysa dhowaanahan waxaa soo tarayay fikrada hal abuur iyo ganacsi ee dhallinyartu la imanayso guud ahaan somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa kuwaas oo dhinacyo kala duwan ka eegaya hal abuurka aslidda iyo sidoo kale sawridda sidoo kale waxaa soo kordhay iyaguna adeegyo kala duwan oo dhallinyartu qabanayso oo ku tacalluqa ama la xidhiidha aslidda lafteeda iyo qurxinta guryaha shirkadda qurxinta iyo aslidda ee tayo waxay ka mid tahay shirkadaha dhowaanaha soo kordhay waxayla jooga farxaan maxamuud carab iyo sidoo kale cabdirasaaq cabdiraxmaan xasan rakuub aan marka hore ku horeeyo farxaan maxamuud tayo maxay qabataa bismillahi raxmaan raxiim marka hore aad baad umahadsantihiin bahda v o eeda gaar ahaan barkhad shirkadda tayo baintingan home decoration waxay qabataa waxaa ugu muhiimsan waxaa weeyaan baintinka casriga ah ee waddankeenna inta badan ku cusub ee ay sameeyaan dadka ajaaniibta ah taasoo aanu inta badan aanu muhiimadda saarnay in aanu bulshadeeda usoo kordhino adeeg casriga oo ay aad iyo aada ugu qanci doonaan adeega waxaa laga bilaabo waa laba nooc adeega asaasiya oo iminka oo kale guri jiray oo iminka la marinayey nuuraddii oo aasaasa oo guri cusuba kaasoo kale waxaanu ka soo asaasnaa furam nuuradda annagaa marinaa istambarka annagaa hagaajina istuukaha hawshii kadibna qurxintaanu samaynaa midna waa guri iska sii jiray amba meherad iska sii jirtay amba xafiis iska sii jiray oo rinjigiisi hawshiis ka lahaa oo lagu samaynayo dibaxabayn oo laga bedelayo rinjiga oo laga bedelayo istambarka kadibna loo marinayo sharxaadii tallaalato uu doono qofku maxay kaga duwantay rinjiyeyntii caadigeeda qofka shakhsiga guriga joogaa qabsan karayay taa idinku qabanaysaan qurxin markaad leesa maxaad uga jeedaan
qurxin waxaanu la jeedaa inta badan waddankeenna waxaa ka jira hal istandar oo rinjiya oo ilaa sagaashameeyihii aynu isticmaali jirnay oo ah in istambar iyo rinji la mariyo ilaa saliid laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay sharxadaha adduunyada la isticmaalo ee lagu qurxiyo guryaha ee aan ahayn weelbeebarka laakiin weelbeebar wee ka rinjiya ah ayaanu isticmaalna annagu macni waraaqahan sawirada le gidaarada lagu dejiyo mid u eego rinjiya exactly sax kaasoo kale aanu isticmaalna
aanu imaado cabdirasaaq marka la yidhaahdo gidaar baa la qurxinayaa oo gurigii baa qurxintiisii qayb ka noqonaysaa fikirkan hal abuurkiisa iyo samayntiisa markii aad la timaadeen suuqa sidee dadku u arkeen maadaama ay tahay fikir inta badan aan loo baran bismillaah barkaad ugu horey waad mahadsan tahay taa haddii aan yar kasii hor dhaco aragtidan waxaa markii hore waddanka qaban jiray ajaanib shirkadda tayo interior decoration and painting ama shirkadda aslida gidaarada qurxintu waa waxa weeyaan ee tayo waa tii ugu horreysay ee dhallinyaro ee reer somalilan ahi ay unkaan su-aashaadii wallaahi ugu horreyn dadku horta wayna soo dhoweeyeen tayo gidaarada guryaho keliya ma qabato xafiisyadaanu ka shaqaynaa meheradahaanu qurxinaa gidaarada xaafadaha ee qolalka fadhiga iyo daaradahoogaanu maxay aday ka shaqaynaa cid wal oo taya aragtay markay aragtay maamulka aragtay markay aragtay shaqaalaha aragtay markay aragtay inamada farshaxanka ee aslidda maxay hayde ka shaqaynaya aragtay way tacajubeen war ma dhalinyarteeni baa qabanaysaa ma dhalinyarteeni baa heer ay soo gaadheen xataa idin tartansiin mayno shirkadihii kale sababta waxaa laga yaabaa shirkadda maxay ahayday annaga nala tartamaysaa inay ama yamani tahay ama suuriyan tahay ama baagaali tahay dadkan markaan kule ay tahay waxaa laga yaabaa in ninka ownerkii soomaaliyey laakiin dadka hawsha qabanaya ajaanib laakiin markii la arkay ka istugahasta ka istambarka ama rinjiga marinaya iyo ka sharaxaadda qurxinta alla samaynaya inuu soomaali yahay maxay ahayday dadku aad bay inoo soo dhaweeyeen aanu imaado farxaan fikirkani saan hore u sheegay inta badan ku loo bartay maaha sideebuu ku yimid idinku inaad la timaadaan fikirka noocaasa dabeeta aad howlgelisaan bismillaah fikirkan wuxuu ka soo ka soo baxay yar walaalanahay oo yaasiin maxamed carur laydhaa yarkaas oo ka soo baxay facultyka engineerinka jaamacadda camuud in yar kabacdii maskaxdu ayuu aada u wareejiyey shaqo abuur buu ku fikiray wuxuu sameeyey inuu shirkaddan soo bandhigo alxamdulilah rabbialcaalamiin annagii oo walaalkii cabdirasaaq aad baan uga fikirnay inaanu hirgelintiisa samayno ilaan maanta aanu ka dhignay shirkad cageeda ku taagan oo iswadda oo soomaali ka shaqeyso somalilandira ka shaqeeyaan shaqa abuur dhalinyartii u ah iminka ilaa saddex qof ilaa afar qof baa ka shaqeeya oo shaqaalaha farshaxanka ah aan ahayn shaqaalaha istambarada iyo maaraya laakiin afar qof oo shaqaalaha farshaxanka ah baa ka shaqeeya
markaad su wada geyso shaqaalihii waxaa tir shaqa abuur bay samaysay inta ugu badanna waxaa somalilan gudaheeda dhalinyartu ka cawdaan waxa weeyaan shaqa la-aan ama fursadii shaqo oo yar kaalin noocmaabaad isleedahay shirkadiin way ka qaadatay marka hal abuurkan la timaadeen wallahi kaalin aad iyo aad muhiimay ka qabi qaadatay shaqaalaha noo shaqeeya waxay isku jiraan shaqaalo jaamacada ka soo baxay waxay isku jiraan shaqaalo farsamadoodii aad moodeysa in laga sii baxayay laakiin iminka farsamadan dambe lasoo qabsanaya marka tayo ahaan annagu waxaanu ka qayb qaadanay shaqa abuurka waddanka cabdirasaaq aan u imaado waxaad mar dhawad carbaabtay in shaqadan hore u qaban jireen dad ajaanib ah in badanna dhalinyartu saan hore u sheegay camal-aan baa laga cawdaa sidee bay suurtagal idinku noqotay inaad suuqii tagtaan oo dabeetay adeegii la gashaan iyadoo suuqii hore ay u jireen dad ajaanib oo qabanaya miyaan caqabadaha idinka hor yimid aanay ka mid ahay wallaahi caqabad barkhadoo nogamay noogamay noqon sababtaana nooga noqon waxa weeyaan marka hore horta horta laba siyood baa dadkii idiin eegayaan ta marka la yidhaha soomaali baa shaqadii qabanaysaa qof kasta wuxuu isweydiinayaa xaggay farsamada ka keeneen laakiin marka dhusaanadii aanu samaynay ay arkaan oo ugu horeeyo xafiiska iyo qofku markuu xafiiska nagu soo booqdo oo idhaa tan annagaa qabnay inaan kanaa qabtay tanna inaan kanaa qabtay tanna inaan kanaa qabtay la idhaa oo ma hargeysaad ku qabateenoo in- dhallinyaradan ahaa weliba sidaa farxaan sheegay ninka yaasiinoo dee nin talent ah ayaa maxay hayday la yimi dadkii ilqabatin waxa u ah wixii aanu qabannay oo wixii aanu qabanay markay arkaan ayaa qof kasta odhanayaa sharaxaadahan ayaan u baahanay midna aan kugu daro sharaxaadaha iyagu waa casri iyo sanadka la socda isna bedbedela Een, mar eh, xafiiskayga dadka soo boqdaa si fiican u garanaya ee, sharaxaadihii hore la hayey maaha waa kuwa cusub isna bedelo oo eh, wiik walba iyo bil walba design cusub baan u samaynaa hal haboor cusub baan u samaynaa waay Een, marka laga hadlayo wax kastoo la bilaabayo qofku hal abuur kasta iyo fikir kastuu bilaabo dhalinyar markuu yahay caqabaduhu waa iska badan yihiin Een, intii hawshaa ku jirteen ama samayseen maxaa caqabad idinku hor yimid aan weydiiyo farxaan
wallaahi caqabadaha ugu badan inaad soranayso ay ka hor imanayaan waxa weeye in, mid anu aan ku- xagga bulshada ka tabanin oo ahayd dadkoo aan ku aaminsanaynba oo odhanaya waxaan waxa samayn jiray nin caraba amba waxa samayn jiray nin bangaaliya amba nin yamaniya laakiin soomaali somalilander siduu u qaban karaaba hawshan taasi waa midoo dadkeenni baan kugu kalsoonayn laakiin alxamdulilah marka inta badan tusno ri- hawshiyo socota amba sidii wax loogu qabanayay designkio exactly kii uu doortay qofka loo sameeyo intooda badan feedback fiican oo mahadcelina oo hore u socdaa dhiirigelin waxyaaba badan baa inta badan meheradahan u sameynay amba guryahan u sameynay aan kala kulannaa oo mahadcelina dadka dadkeenana waxaan ohan lahaa dhiirigelin ee dhalinyarta somaliland ee halabuurka la yimid si idinku aad uga maarmi kartaan berritoolan nin ajaaniba oo goor uu wax kuu qabanayo iyo waktiga uu ku siinayo iyo luuqadda idan iskuba fahmaynba uu kuula iman karo
Een, marka laga hadlayo arrinta fursadaha iyo ajaanibka aynu mar kale ku noqonaya dadka qaar baa waxay doodoodu tahay ma jiraan dad eh, dalka u dhashay oo shaqooyinka ajaanibka qabtaan qaban kara ama uma jajabno uma firfircoono dadkeennu sida ay ugu shaqada daacad ugu yihin dadka ajaanibka ah aragtidaasi ma tahay mid la beenin karayo cabdirasaaq ha annagu waxaanu ka mid nahay dadka ficil ahaan u beeniyey waayo een, ee, dhammaan dhalinyarta noo shaqaysaa waa reer somalilan waa qaar wax bartay waa qaar taya ay soo saartay ma aha qaar iska yimi waa qaar annagu aanu soo saarnay intii ay taya jirtay marka yaasiin laga yimaado injineerka ah laga yimaado ilaa imika afar qof shan qof maxaa yeeday intuu baray markaa imika maxaa intuu baray shaqadii baray xataa imika gacantii usii daayey oo iyagii wax qabanaya marka een, hu- waxay tahay dhalinyarada in la dhiirigeliyo dhalinyarada la jiheeyo hal abuur loola yimaado laguna daba taagnaado dhalinyaradu is- iyadu barkadoo iswadi mayso laakiin waa inaad dhalinyaradii aad u jihaysaa ood marka dhalinyarada tiraahdo maxay ahaydee war hawshan idin hayaan wadin training garaynayna lacag baa laydinku siinaya intaad maxay ahaydee traininga ku jirtaan ayaa xataa lacag ku qaadanaysaan Ee, qofkii markaad baratana saad ninkaas u shaqaysanayaad u shaqaysanaysaan la mushaar noqonaysaa maxay ahaydee qofkii u shaqaysanaya marka dhalinyaradeenii ee jahaal-aan baa haysa in la jiheeyo marka haddii anagu wa- tayo ee, waxay ka mid tahay ee, ee, shirkadaha ama kambaniyada ee, beeniyey dhalinyartu xirfad ma laha dhalinyartu xirfad ma qabsan karayso ee, maxay ahayd hal abuur hal abuurada cusub ee shaqooyinka kala gedisanaya ee dunida ay tahay in- in lasoo la- lasoo waaridana ee, haddii ee, ajaanibta ka shaqaynaysa kala wareegi maayaan dadka beeniyey baanu nay hal abuur kasta waxaan hore usoo sheegnay in caqabaduhu iska badan karaan oo tusaalahan oo kale ay kamid tita aad sheegtay farxaan awey bulshada dhexdeeda waxaa kaloo kamida hirgelinta iyo suuqa laftiisii Een, dhalinyar badan boo fadhida hal abuurkoodu inoo fadhiyaa dhaqaale oo iyaguna ay u arkaan qaarkood inuu yahay mid kamida tiirarka uu ku howlgelayo ama ku eh, hirgeli karayo fikir hal abuur oo lala yimid Ah, arrintaasi ma tahay mid idinka xaggiina waqti ay sameynayseen idinka hortime
may arrinkaas annaga nagama hor iman waayo abaabulkeeda iyo qorshaynteeda aanu samaynay markaa wax caqabada oo halkaa dhaqaalaha oo naga hor yimid ma jiro annaga ayaa tashannay annaga ayaa hawshan inay hirgasho ay waddanka gobolladiisa xataa ay gaadho annaga ayaa u u balaangaraynay markaa xaggaa dhaqaalaha may wax naga hor yimid ma jiraan ma is leedahay bulshadu way u samaysan tahay ama diyaar bay u tahay inay soo dhoweyso fikradiina noocan ah ee dhalinyartu la imanayso iyadoo dhinacii kalena ayna ognay dhalinyartii laga canaano ley way tahriibayaan ama ma shaqaysanayaan dalkii waxba kuma celinayaan xooggii kama faa'iideynayaan Aan- ma is leedahay bulshada lafteeda dhinaca kale markaad kasoo taagto uma diyaarsanay inay qaabisho ama soo dhoweyso halabuuro noocana walahi may bulshadeenu aad bay usoo u u jecelayn inay qaabilaan dhallinyartoodii oo shaqaysanaysaa waayo markay qofkii waxaan wuu ku cusubyahay lakiin qofku markuu arko aad iyo aad buu ula dhacaya aad iyo aad buu soo dhaweynaya waxa waxa laga yaabaa haddii qualitigaada aada hayso dhalinyar ahaan eed adugu la adugu aada la aamusan tahay inaad soo saarto haddii aada la soo baxdo koley dhaqaalahana waad helaysaa oo dhaqaaluhu wax saa u sii badan haddaanad marka hore aad lacag badan haddaanad marka hore aanad in in niyadda aanad sii ga- sii gashan inaad helayso waxa yaraad bilowdo waddankeenu waa waddan dihin waa waddan qof walba hadduu fikirka uu hayo uu isiraado hirgeli waa waddan hirgeli karaya waa waddan aad iyo aad u soo dhoweynaya in dhandhan dhalinyartiisa inuu shaqa abuurka ay ka qayb qaataan si dhalinyartii halabuurada la yimaadaan loo soo dhaweeyo ama ay u hirgalaan dhalinyarta lafteediina ay ula timaado halabuur cusub oo runtii hana qaada maxay tahay soo jeedinta idinka idinkoo khibraddiina ka faa'ideynaya hirgelinta shirkadan tayo iyo inta kale la kulanteenba maxay tahay soo jeedinta hawshaasi ama arrimahaasi ku hirgeli karayaan aan ku horeeya cabdirasaaq Ee, walaal waad mahadsantahay barkhadow ta ugu horeysa horta weeyaan waxa weeyaan in dhalinyaradii indhuhu u kala furan yihiin ee maxay ahaydey maanta dunidii waxay maraysaa meel dee qol lagu tilmaamayo siday dee warbaahintan aad ka mid ka tahay dunidii usoo koobtay marka laga, laga hadlayo dunidii kaalmo badan baa jira shaqooyin badan baa bannaan maxay ahaydee fursado badan baa dunidii jira oo inagana ina anfacaya maxay ahaydee dhali- oo maanta kaalmo badan oo tan aanu qabanay ay ka mid tahay ayaa jira oo u baahan in ee, dhallinyarteeni ay u fooganaato marka dhallinyartii waxaan horta indhaha kala fura shaqo kasta iyo hal abuur kastoo dunida ka jira ee isku daya inaad maxay ahaydee ee, soo waaridi kartaan dadkiina horumari ee, magaalada hargeysa aad ku qurxin kartaan annagu da- bilicdii caasimadda iyo qurxintii dhismayaasha iyo guryaha ayaanu ka qaybnay marka war dhalinyarta horta indhaha kala fura Een, wax iminka farxaan waa kaa ku sheegaye dee horta taya markii aan asaasaynay dhaqaalo badan nagagama bixin marka businesska marka laga hadlayo marka hore haddaad dhaqaa ee, markiibaad dee dhaqaale aan- aadan hayn isku qaado dee dumistaada iyo maxdumistaada soo degdegaysa marka waynu d- businessku isku furfuraa isagaa meesha doonaysa gaadhsiin karaya rooma maalin laguma dhisin m- m- ee, dabaqna maalin iskama taagnin marka dhallinyarada ta koowaad aan kusoo jeedin waxa weeye indhaha kala fura baahiyaha eega fursadaha baahiyaha waa laga faa'idaystaa marka aragto maxay ahayd wax bannaan ama kaalin ajaanib hayo ama shaqo kale oo dal kale iyo meel kale ka socda oo haddii aad soo waarido oo waxqabad wa- ummadii u tar- u taraysa ee, waar maxay ahayd ha lagu dhaqaaqo taana far- barkada fursadda waxaan kaga faa'idaysanayaa ee, faa'iido male shaqo aan qabto inaad iga daba keenta hal abuurkii waana adna waan maxdumaya adna waan ismaxduminaysaa laakiin waa inaad tiraa warkan hal abuur buu la yimide kaalinta kaalintiisina uu buuxiyo ajaanibkiibuu kaa saaro dhalinyaro da- da- eh, dadkaagiyuu shaqo baraye adna fikirka la iyo hal abuurka la keen saad u keentana indhaha kala fur
aanu imaado farxaan maxamed carab
in sidaa cabdisaaq sheegay dhalinyarta waxaan ugula talin lahayn inay sameeyaan inay research sameeyaan inay eegaan baahida asaasiga ee qof qofka dhalinyarta ee waddanka jooga ee jaamacad ka baxay ee aqoontiisu horeyso ee waxbarashadiisu ay aadka u fiican tahay inuu inta badan waqtigiisa sameeyo maalintii ilaa saddex saacadood oo research ah uu yidhaahdo magaaladan maxaad ku soo kordhin kartaan amba waddankaaga somaliland maxaad ku soo kordhin kartaan taasi waxay u sahlaysaa in uu helo technique amba uu helo system uu magaalada kusoo geli karo oo waddanku u baahan yahay oo meel kale laga hayo kadib taasi waxay u sahlaysaa in uu qofkii businesskiisa uu u kaco haddii dhaqaale ahaan uu ka cawdana inaanu inta badan isku xidhin waxaasi dhaqaale badan bay u baahan yihiin dhaqaala dhaqaale ma haysatid laakiin uu isku dayo inuu bal dhaqaalaha ugu yar iyo fikirka ugu fiican uu qofku tixgeliyo xagga bulshadana waxaan ka codsanay inay bulshadoodu ay u dheganuulaato dadkeeda dhalinyarta ah ee fikirada cusub la imanaya ay aada u soo dhoweyso ay dhiirigeliso halka nin maanta waddan kale lacag kale u diraya oo lacagtiisuba laga yaabo inuu egsbiskiisu ka yaryahay ay shaqooyinka badan siinayaan kontraagyada siinayaan inay aada u tixgeliyaan dhalinyartooda somaliland dalka si waddanka wax- wax badan ugu soo noqdo waddankuna isku furfuro aad iyo aad baad mahadsantihiin kuwaas waxa ayaan farxaan maxamuud carab iyo sidoo kale cabdirasaaq cabdiraxmaan xasan rakuub oo ka mid ah aasaasayaasha shirkadda eh, aslidda iyo qurxinta guryaha ee tayo intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaariyo idinku dhaafaya ammaana allah
barkad aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaad la socoteen waxaana uu idinkaga imaanayay barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o haatana waa ciyaarihii iyo nuur xasan nuur bukhaari mahadsan kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha horyaalka sbain ee laliga ciyaaro xiise leh ayaa dhacay shalay galab iyo xalay kooxda atletic madrid ayaa laba dhibcood oo keliya u soo jirsatay hogaamiyayaasha horyaalka ee barcelona kadib markii ay laba gool iyo eber uga badisay kooxda gitef waxaana goolasha u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah anton griesman iyo saul noges kooxda sevilla ayaa iyana waxa ay mar kale soo ku soo laabatay kaalinta saddexaad kadib markii toddobaadkii hore ay booskaasi oo ay horey ku jirtay kala wareegtay real madrid sevilla waxay shan gool iyo eber ku dhifatay kooxda levant waxaana goolasha kala qaybsaday ciyaartooyda kale ah wisaam binyeder andre silva franco vasquez pablo sarabia iyo ciyaaryahan bromes ciyaarihii kale ee dhacay valenzia saddex gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda via real halka ibar iyo leganes ay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah ciyaaraha kale ee horyaalka sbain galabta iyo caawa ayay kala dhici doonaan ciyaarta ugu soo horreysa goordhow waxay dhex mari doontaa real valladolid iyo sertavigo barcelona waxa ay booqan doontaa caawa fiidkii kooxda girona kooxda real madridna waxa ay is arki doonaan caawa naadiga esbanyol real sociedad iyo weska ayaa fooda isdaraya real betisna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda atletic bilbao horyaalka talyaaniga ee seriaada saddex ciyaarood ayaa dhacay shalay galab iyo xalay kooxda saswolo saddex gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda calary udanes waxa ay ku khasaartay afar gool iyo eber kooxda samdoria waxaa ciyaartaasi ka dhex muuqday weeraryahanka u dhashay dalka talyaaniga fabio quarirella oo oo dhaliyey laba gool labada goolba waxay ahaayeen rigoreyaal waxaana uu hadda qabtay gooldhalinta horyaalka talyaaniga ee serie a isaga oo laba gool hadda ka sarreeya kooxda ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara yuventus ee christiano ronaldo ronaldo waxa uu leeyahay afar iyo toban gool halka kuwagrelela uu leeyahay lix iyo toban gool goolasha kale ee samdoria waxaa dhaliyey ciyaartooyda kale ahaa linati iyo manolo gabiadini kooxaha kubadda cagta ee milan iyo napoli ciyaar xiise leh oo xalay ku dhex martay garoonka sansiro waxa ay ku dhammaatay barbaro goola la-aan ah waxaa markii ugu horreysay garoonka sansiro ku laabtay xalay tababaraha kooxda napoli oo horey usoo leyliyey kooxda milan carlo angelotti napoli waxaa barbarahaasi ay biday in siddeed dhibcood ay ka hoos marto kooxda horyaalka hogaaminaysa ee yuventus halka milanna ay weli ku jirto kaalinta afraad iyadoo haddii kooxaha roma iyo lazio ay maanta badiyaan ay booskaasi weyn doonto roma waxay la dheeli doontaa galabta kooxda atlanta halka lazio ay caawa is arkayaan kooxda yuventus inter waxa ay is arkayaan kooxda torino farma iyo sbal ayaa fooda isdaraya halka ciyaarta ugu soo horeyso hal saaci bar kadib ay dhex mari doonto kooxaha fiorentina iyo kieva verona dhegaystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestaa uu ku luuqeynayo fanaanka cumar nuur cabdulle waa heesta ister
hanan socodka laafiyaha hagarlihii waxqabashada hindiisihii faalada u halceliiska shiikada socodka laafiyaha hagarlihii waxqabashada hindiisihii faalada u halceliiska shiikada haddan caana lagu qabay aman hooyadeed kori ma haysiin asluubta haddaan caana lagu habeen aman hooyadeed korin ma haysiin asluubta iyo xishoodkee waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona haboona istaadhay haridhahaanugani kiwadaha hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo hoostiif togeeda hoostiif togeeda waxa kugu haboona haboona istaadhay waxa kugu haboona haboona istaadhay haridhahaanugani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo hoostiif togeeda hoostiif togeeda halirmaan sidigi halilaad kumaasha dhalyaraa hubshiisiyu habla ku ciyaaraan istari istari halirmaan sidigi halilaad kumaasha yaraa hubshiisiyo habla ku ciyaaraan istadi istaa sida geel hilaabaxay qudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaaye guuraca sida geel hilaabaxay qudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaaye goorucaan hiigiyo naftaydii adahebayd ka dhigayo hilbahaygi saafo haweynii galaacaye hiigiyo naftaydii adahebayd ka dhigayo hilbahaygi saafo haweynii galaacaye waxa kugu haboona haboona istaadi waxa kugu haboona haboona istaadi adu xaafadii hodaan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxaley habeen ciida ay tahay cadigowgidaha xidhan belkii taleexbaan hirku casumaan
heesta istar iyo codka allah u naxariistay cumar nuur cabdulla ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur farsamada waxaa inoo joogay sandheere tan iyo kulan dambe nabadgelyo adu xaafadii hodan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxaley habeen ciid ay tahay cadigowgidaha xidhan beelkii taleexbaan hidhaku casumaa